kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com idinkoo sidoo kalena naga soo booqan karaya qurbajoog com dhegeystayaal maanta waxaanu waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya damacsannaha inaanu la yeelano afhayeenka waqooyiga ameerika ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid khadar maxamed jaamac oo markaasina khadar guun ku magac dheer ugu horeyn bal khadar kusoo dhawow qurbajoog com
waan dhowahay cabdilqaadir guuleed waan idin salaamaya dhammaan adiga iyo bahda website-ka ama mareegta qurbajoog guud ahaantiiba waan salaamaya shacabka somalilan meel kastoo joogaan iyagana waan salaamaya guud ahaan tuunta aada baad u mahadsantahay khadar ugu horeyn waxaan doonayay bal in aan wax kaa weydiiyo waxa dhowaan waqooyiga america khaasatan dalkan canada booqasho ku yimid musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee ucid mudane jamaal cali xuseen oo markaasi la kulmay jaaliyadaha kala gedisan ee ku nool ee reer somalilan ee ku nool magaalooyinka toronto iyo ottawa bal guud ahaan safarkaasi waxa uu daaranaa iyo waxyaabihii idinka soo baxay warbixin kooban inaga sii safarkaas waxaa safar aada iyo aada u qiimo badan oo murashaxa madaxweynaha xisbiga ucud jamaal cali xuseen uu ku yimid canada isagoo lugtii hore ka bilaabay toronto markii dambena aan ugudubnay oo gudubnay ottawa oo caasimada canada ujeedada xisbiga waxay ahayd marka hore in la dardargeliyo xisbiga iyo hawlihiisa dalka looga xoog waramo iyo xaalaadka uu marayo dadka laga dhaadhiciyo manhajka ama platformka intijaaha siyaasadeed ee xisbiga ucud wadanka uu ku hananayo maadaama si aad ogtay bay inagu soo dhowdahay sanadkeena xigee labada kun iyo shan iyo tobanka doorashadii loo tartamayey madaxweynenimada taasoo aan ku rajo weynahay xisbiga ucud inaan ku guuleysano sida kalena murashaxu maadaama uu soo gaaray maraykan hawlo u gaara lagama maarmaan ayay noqotay inuu soo maro toronto oo maaragtay u arko jahliyadii somalilan guud ahaanba isbartaan uga xoog waramo ka dhaadhiciyo xisbiga iyo sida uu doonayo in wadanka uu hawlihiisa uu maaragtay uu ku maamulayo isagoo markaana iftiiminaya xaalaadka guud ahaaneeda wadanka wadankana uga warramay nolosha iyo waxay dadku ku naaloonayaan wadankii hooye somalilan taasoo runtii si aada iyo aada u qurux badan u dhacday toronto waxaan filaya saxaafadda dee way soo wada gashay sidii buuxday ee dadku usoo galeen siday u xiiseynayeen xisbiga ucud taasoo aada moodo dabayl baa mar walba iska jirta win political win iska socota xusbi walbana mar baa jirta dadku ay isha ku hayaan oo ay leeyihiin malaa kanay dantood dantiini ay ka dhex muuqataa malaa waa xusbigan xusbigii dalka hanan lahaa malaa waa xusbigan xusbigii wadanka ka saara la dhibaatooyinka ugu jiray malaa waa xusbigan xusbigii ictiraaf aad ku heli leydeen iyagoo markaa ku xisaabtamaya dhaqdhaqaaqa xusbi ama dadka ka sharaxan iyo kuwa aragtigooda horta hawlahaasay daareen cabdiqaadir waxaana markii ugu horreysay toronto aanu la kulanay jaaliyadda aqoon-yahankeedii rag iyo dumarba dhalinyaro mutacalimiin dadkuna waxay u muuqdaan dad aada ugu bogsan aada iyo aadna uxiiseynaya murashaxa cusub una arko aqoon-yahan yar oo maaragtay nin waktigiisii uu u diyaarka ahaa inuu xilka wadanka qabto taagan hadday noqoto xagga aqoonta hadday noqoto xagga daada hadday noqoto xagga yani ka muuqata daacadnimada ka muuqata iyo isagoo ah qof aan ku milmin siyaasadihii madoobaa ee soo maray taariikhdii soomaaliya hore kasoo marna kasoo mid noqon maamulkiisii aad bare dadkii dhibaatooyinka geystay oo uu yahay nin shaarkiisu nadiif yahay iyo isagoo ah maanta nin aqoon-yahana oo soo xukumay magaranaysaa financial institutions waaweyn oo america stebanka soo xukumay muddo dheer oo capacitigiisa awoodeed iyo maamulna ay aada u qoto dheertay muddo soddon sano ku dhadhowna uu shaqaala ahaa international international ka shaqeynaya wadamo badan oo africaanana soo shaqeeyey oo kasoo shaqeeyay khibrad gaara leh taasoo taarimaha dibaddana ka caawinaysa tadejintii dhaqaale wadankana ka caawinaysa oo dee runtii maanta ininku inta badan inaad siyaasada adduunka aragtay mooye wadamadan aynu ku nool nahay dadka qabtaa ama waa looyaro ama waa dad administrators oo ahaa inta badan way yaryihiin wax askari iyo waxaa soo maray wadamadan dimuqraadiga ah qofku hadduuna dhaqaalaha yaqaano halbowluhu waa dhaqaale waana mid laga looga fadhiya maanta inuu kaalintaa buuxiyo jamaal maadaama aqoon dheer uu leeyahay dee runtii waxaan kugu soo afbeeri karaa haddaan kugu soo duuduubo labada xafladood yuhuun badan bay noo muujisay jaariyadda somalilan waxay noo muujiyeen in xusbigan ay aada u xiiseynayaan dad ciida ka badan oo tiro koobi karin way kusoo biireen xusbiga waa si wanaagsan khadar haddii aan wax kaa weydiiyo kulamada noocan ah ee siyaasiyiinta u sharaxan xilalka ugu sarreeya dalka markay qurbaha yimaadaan khaasatan kanada dadku waa dad aada ugu xiran wadankii iyo siyaasadaha iyo xaaladaha marxaladaha dhaqandhaqaale ee dalka ka jira su-aalaha ugu faraha badan ee jaaliyadda reer somalilan ee kanada ay weydiinaysay musharax jamaal cali xuseen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa maxaad ka qabanaysaan musuq maasuqa wadanka ka taagan maxaad ka maqanaysaan xorriyatul qowdkan wadanka yani la baabiiyey maxaad ka mid maxaa maxaad ka qabanaysaan yani maamulkeena dawladda ee u muuqda habkii dictatorshipka maxaad ka qabanaysaan maxaan ku rahday dhaqaalaha maxaad ka qabanaysaan ictiraafka iyo raadintiisa su-aaladahaasa aada iyo aad dadku aada ay uxiiseynayaan runtiina si waafiya oo mudan madashii ayuu uga jawaabay dhammaantoodba aadna ay u jeclaysteen kuna qanaceen waa si wanaagsan qodobada qaar ka mid a haddii aan wax kaa weydiiyo ka xisbi ahaan sida aad u aragtaan waxaa tahay afhayeenka xisbiga ee waqooyiga america khadar maxamed jaamac oo khadar afguun lagu naanayso khadar waxaa jirta in dhowaan ardayda wax ka barata kuliyadaha kala gedisana jaamacadda hargeysa isu soo baxay ku qabteen dalka gudihiisa khaasatan magaalada hargeysa xukuumadduna ay jawaab uga dhigtay xabsi iyo kala cerin iyo isticmaal xabad nool iyadoo ardaydii maalintaa la qabtay qaar badan oo kamida weli ay xabsiyada ku jiraan cabashada ardayda dibadda usoo saartayna waxa ay ahayd kharashaadka iskuulka oo kor loo qaaday ka xisbi ahaan sideed u aragtaan cabashada ardayda iyo sida loo maareeyey markii ay soo bandhigeen gadoodkooda
waxyaabaha horta keenaya waxaa keenaya maamulxumada iyo musuq maasuqa dawladdu waxay lacag ku bixisaa meel aan lacag lagu bixin waad aragtay wafdi baa dhoofaya madax wasiir baa baxaya labaatan wasiir baa soo dhoofaya intaasoo gaadhaa lagaga hortegaya gaas iyo qarash baa baxaya madax iyo odayaal caaqilaa lasoo ururinaya la oranaya dawladda ammaana oo waxaa la oranayaa waa lasoo mustafaynaya nin siyaasiya hadlaya oo afar nin oo reerkiisa meel lasoo tubaya hodheel baa qarash ku baxaya war waxuu haa iyo guulwadayna ayaa lacaqaalihii ku baxaya jaamacadiina waxaa laleeyahy lacagaa lagu kordhiyo jaamacadii iskuma filla war miyaanay muuqan haddaan si fududba ku weydiiya cabdulqaadir lacagta ku baxaysa waxyaabaha aan loo baahnayn ama sideed iyo toban wasiir baa loo kala dirayaa eighteen may adduunka oo dhan oo ka ugu yartay gadhadiisa iyo qarashkiisa dhowr iyo tobanku ku baxaya wuxuuna kasoo khudbadaynaya wadan adduunka dabadiisa ku yaala waa waxay jaaliyadahu qabsadaan baaldegooda ayaa lagu bixinaya qarash intaa leegoo la oranaya eighteen may kasoo qaybgala oo ka afriya magaranaysa xusbi huhaad iyo yani xusbiga kulmiye iyo waxqabadkiisa inu arkayno wuxuu qabtay ardaydii ayaa dhibaata ka haysataa fiigii deetana waxaa laleeyahay siday isu bixisa jaamacaddii ha lagu kordhiyo fiigii miskiin baa miskiin la fuula leh dad dayaraa dadkan dhalay somalilan xaaladeeda waynu la soconnaa waa wadan yabyab oo la ictiraafin yacni dawladdu in ay kaabayaasha asaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka jidadka inay waxyaabaha ku bixiso ayay hayd may ahayn in lagu bixiyo fantasy waa adiga arkaya maanta shirka kulmiyo kale wax qarash ku baxaya yani waa millionisaan millions baan oran karaa somali sina somaliland waxa ku baxaya maanta waana meel kale ka iman maayo waa dhaqaalihii magaranaysa dawladda waa cashuurtii ummadda anigu waxaan aaminsanahay yani ardaydaasi waxay ahayd in arrintooda ay dawladdu dhamayso jaamacadda ay dhaqaalaheeda kabto maadaama jabaacadaha dawliga ay yihiin ay dawladda hoos timaado ayaan daro waxa ah wasiirkii oo u dhow umay tegin maalin labaadii bay u tagtay fawda dhacday simbal waxaa iska tiri uun jaamacaddu kama jabna kama qaalisana admis oo kale oo ama jaamacad gaar loo leeyahay yani combarisonkaasiba meesha inu imaada ma ahayn ardaydiina waa la xidhxidhay tacadi baa ku dhacay askar baa lagu sii daadaayey arr u iyo ciidankii manaxaanka ahaa ee loo isticmaalayay argagixisada iminka shacbiga loo isticmaalo dee waxaasoo falxumaa ka dhacay waxaasina waa maamul xumo un waa gartay waxaa iyana jirta oo iminka sawaxan weyn uu hareeyey sida xukuumaddu ay u maaraysay xakamaynta ama joojinta daabacadii jariirada xatuf oo markaa daabacadeedii wargeys iyo barteedii internetkaba la bartilmaansaday iminkana aan shaqayn siyaabo kala duwan bay dhinacyada bulshada arintaa uga hadleen ka xisbi ahaan ka ucid ahaan waqooyiga america afhayeenkeeda khadar maxamed jaamac khadar guun sideed u aragtaa xorriyatal qowlka doorkan xukuumaddu ama habkan xukuumaddu ay ula macaamilayso saxaafadda
waxa inaad la socoto mooye waxyaabihii dalku ka halgamay ee sanamo qoriga u qaadatay waxay ahayd in qofka muwaadinkii uu xorriyadul qowlkiisa heli karo afkaartiisa salmigaa sheegan karo waxyaabihii loo halgamay kamid ahayd dilkii bay kamid ahayd wixii laga halgamay dhacii bay kamid ahayd qaraabakiilkii iyo duudsigii iyo musuqmaasuqii bay kamid ahayd yani waxa weeye maanta waxa ayaan daraa somalilan koob iyo labaatan laba iyo labaatan sanado kale waa kii saddex labaatanaad ay xor ay tahay in ay maanta inugu soo noqdaan afcaashii dhici jiray waqtigii taliskii kale taliyihiisi iyo adbaroo kale ay maanta dhacaan oo saxaafadii la xidhxidho oo la joojiyo oo rag ciidamo kamida hubaal oo kale intay u dhacaan iyagoo afka xidhan deetana ay gacanta ka jebiyaan mulkiilihii oo deetana raggii inta la qabtay loo geeyey aanse la xidhina haddana suuqa lagu sii dhex daayay waxaynu arkaynaa maanta hubaal maalintii waynu xasuusannahay sanad iyadoo aanu hayn maamulka guxmiye ilaa homekable albaabka loo xidhay yacni dhowr iyo labaatan suxufi oo ku jira guddoomiyaha solja xasan maxamed yuusuf ayaa maalin qura jeelka lagu wada guray oo homekable oo dhan albaabka loo xidhay yani waxaasina waxa weeye cabbanaanta ay cabban tahay dowladani aanay xejin karin wax kasheega daliilaheeda tusaale waxaan idiin siinayaa waxa weeye marka dowladii udub oo kale wax laga sheego dowladda udub may xidhi jirin xafiiska way dhacday mar xitaa ina gaboobe laftirkiisa ay xidhay mulkiilaha haatuf laakiin jariirada gebigeeda may wada xidhin saxaafaddu siday u dhan tahay maanta waxay soo gaadhay heer la xidho hataa waxay soo gaadhay in kambaniyadii internetka soo barfaadgeliya telecommunicationkii amar la siiyo la yidhaahdo ka joojiya ka countka uu leeyahay magaranaysaye haatuf waa tacadi lagu tacadiyayo waxa weeye dastuurkii baa la baalmaray qofka muwaadinkii inuu xaqiisa salmigaa uu hadlo oo taladiisa salmigaa ee fikirkiisa waafigaa uu sheego waxa weeye wax sharcigu qeexayo dee sharcigii me sharcigii me waan gartay khadar maxamed jaamac khadar guun afhayeenka xisbiga u ciday waqooyiga america haddii gaboodfallada saxaafaddu ay qudheeda dhankeeda geysato oo marar badan ka dhalata khibrad yari ama ula kacba in saxaafaddu ay ku xadgudubto shuruucda ashkhaasta qudhooda mararka qaar iyo mas-uuliyiintaba iyada qudheeda waa arin soo noqnoqotay oo in badan laga hadlay waxaadse moodaa inaan inta badan taa la isweydiin balse falceliska xukuumadda ama dowladda kolba jirta uun lagu mashquulo sideed u aragtaa habdhaqanka saxaafadda oo ay haatufna ka mid tahay oo marar badan oo soo noqnoqday aynu ku aragnay daabacaadahooda tirsiyada kala duwan leh ama ashkhaas ama hay-ado ama milkiilayaal meelka dhac ay ugu geystaan oo qudhooda aan waxba laga qaban marar badan
horta runtii dee waad ku hagaagsantah way jirtaa saxaafaddu waa midibi laba af leh dee in qofka suxufiga uu ka tago heerkii magaranasay eticski yani bress eticski inuu ka tago maaha inuu u isticmaalo hub uu ku weeraro ama qof xil haya ama qof kaloo maamuus bulshada dhexdeeda kule inuu ku maam inuu ku weeraro ama uu ku dhaawaco oo shaksiyadiisi wax ugu geysto horta waa xaaraan weye diiniheenna waa xaaraan waxyaabaha la yidhaha intishaacaadka oo dee maxaadarooyin baaba ka samaysaa culummadu inaanad waraanad ka hobsan aada faafiso oo waxyaabaha lagu naar lagu mutaysto weeye oo ma banaana haddaynu nahay dad islaamana dastuurkeenina ma ogola saxaafadduna inay ilaaliso milgaha saxaafadeed oo ay waxay hubaan soo qoraan weeye hataa mararka qaarkood waxyaabaha qaarkooda foosha xun leh in la qoro maaha oo ama wadanka guud ahaan dhaawacaan ugeysanaya maaha ama wax shaksi ku kooban oo shaksi u gaara in la taabta maaha laakiin dowladda iyo falalkeeda siyaasadeed iyo habkeeda maamul inay iftiimiyaan waa lagama maarmaan tanaynu maanta haynaa haatuf waxa weeye aniga siday la muuqato uu kuna adkeysanaya mulkiiluhu isagaa xoogaala waa falal dhacay oo masuq maasuq oo dal dad aan xil uhayn dowladda oo madaxtooyada gudaheeda ka hawlgalaa ay geysteen oo noqoto contractyada ay la galeen magaranaysa ay kambaniya badan oo saliida ah taasoo marka horeysa la isweydiinayo war qofka contractyada gelaya who is he ma qof xil dowladda u hayaa maya labo war marka la gelayo mucaahidooyin lala gelayo combany internationalna ee khayraadkii somalilan la iibinayo ko horta waa ina wasaaradii qorsheynta iyo wasaaradii maaliyadda iyo wasaaradii maxaa macdanta iyo biyaha iyo madaxtooyadii wixiiba dee laysla naaqushaa oo ay hayaan dad halwadeena ah oo xilka loo igmado wasiire iyo wixii la shaqeynaya aha ahaadaan waxaa kaloo iyana muhiima marka intaa lasoo afjaro ee la diyaariyo contracgii in la hor keeno sida dastuurka uu sheegayo in baarlamaankii la hor keeno oo deetna baarlamankii ansixiyo ku noqdo contrackaasi contract somaliland isla og tahay og tahay waxay ka dheefayso og tahay cidda hawsha fulinaysa laakiin intaas may dhicin taa haddaan hadalka usoo noqdo waa kugu raacsanahay saxaafaddu wax aanay hubin ama been iyo tishaacaadayna qoraan maaha haddii ay qoraan maxaa la yeelayaa
hadday qoraan waxaa yaalla hab sharciyo inoo yaalla sida dawladaba sharci ugu qabanayo inkastoo inta badan dawladda iyadu sharcigiiba ay ku tumanayso waxa weeye qofkii waa loo yeedhayaa saldhiga briiska ugu horreeya laga report garaynayaa xeerilaalyaha faylki fayl garaynaya dacwad ka dhinacaa la haraynaya evereskii baa lasoo uruurinayaa qofku looyer buu xaq u leeyahy inuu soo qabsado maxkamad horteed baa wixii lagaga caddaynaya wixii mutaystay ee xeerka xalaasha koraya ayaa la qabatiinaya waa si wanaagsan marar badan waxyaabaha laga dhawaajiyo iyana waxaa ka mid ah in garsoorka qudhiisu aanu ka madax banaanayn xukuumadda haddiise aan intaa arinkaa uga gudbo sida aad goordhaweyto ka dhawaajisa waxa maanta magaalada hargeysa ka dhacay shirkii shirweynihii saddexaad ee xisbiga talada dalka haya waa kulmiye oo hoteelka maansoor ku qabsaday xaflad aada u ballaaran oo ergooyin aada u tiro badan ay ka qayb galeen ka xisbi ahaan ka afhayeenka waqooyiga america khadar guun sidee baad u aragtaa abaabulka iyo qabsoomidda shirkan oo muddo badan soo jiitamayay marxalada kala gedisanna soo maray
horta waxaan kuu sheegayaa cabdiqaadir waxaa jiri jiray wadankeenii berigii xusbiga hantawadaanka soomaaliyeed dawladdu waxay culays saari jirtay oo dhaqaalaha loo isticmaali jiray oo hantida qaranka loo isticmaali jiray oo awoodda loo isticmaali jiray in qof walba layraa xusbiga kamid noqo qofkaan xusbiga kamid noqo aan kamid ahayna aan waxba ahaan jirin xusbiga kulmiya sidii uu ahaa markuu macaaridka ahaa waa laga duway xusbigana xusbi xusbiyada lamida buu ahaa burco ballan baa lagu soo galay xusbiga marka madaxweyne axmed maxamuud siiraayo loo ogolaaday guddoomiyahay murashaxa sidiibuu kursiga ku helay ballan baa yaalay ballankaasi sidu ahaa waxay ahayd yani muuse biixi oo kale cod badan buu keenay guddoomiyihii baa markaa isaga lagu wareejiyey ballan baa yaallay markaa in sidii ballanku ahaa in lagu socdo wayna ogeyninta la walaaqayay ee mar samaano kusoo ciyaarsi maruu madaxweyne ku-xigeenka kusoo ciyaarsi ilaa intii la cubadhoorayay musabiixi xusbi karaya buu ahaa oo aada moodayso sidii lagu ballamay in musabiixi oo kale loo daayo talada markiisa oo dee noqoto qoryiisu dhiib ama dee meerto noqoto ama dimuqraadiyadu ay u noqoto cadaalad darrada maamulka siiraanyo ka jira ama dadka tirada kooban ee wasiirada iyo isku jira ashkaasta gaarka ee ku dhadhow madaxweynaha ayaa ayaan darro waxay noqotay in aanay u arkin waxaa xusbiga shirka xulbi kulmiye kasoo baxaya wax iyaga dan u ah ama waktigu muddada soo gaabinaya ama ka yara fikrada wanaan karaba habmaamulka ay la yimaadeen afartii sana ee dalka ay xukumayeen deedana wareer baa bilaabmay ah in la hor joogsado cadaalad darrada xusbiga gudihiisay ka taagantay adiga arkaya xusbigii iyo habeeleed maanta somalilan waxaan ka qarsoonayn dadka ergadana sida ku qoran sida liiska ugu qoran in walba reerkiisa iyo abtirtiistiisa ugu qoran ilaa guddoomiye ilaa xubin caadiya ergooyinkii qabiil baa lagu soo xul markaasaa qabiilooyinkii haddana aan la simin oo laleeya qolana xusbigaay raacsanto intaasay qaadanaysaa qolana xusbiga ma raacsano oo way ka yaraysanaya population density laguma laguma jaangoyn deegaanadiina laguma jaangoyn waa hab qabiil tan ugu dambaysay dhacday waxaa la yidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kaa la sii sido madashii awdal ka socotay ama ergadii ka socotay awdal iyo salal ayaa kaadharkoodii aan la diyaarin waxaasina waa quursi waxaasina waxa weeye waa kalsooni darro deetana markii ugu dambeeyey bay gaadhay in madaxweyne ku-xigeenkii isqabsadaan iyadoo mar walbana aynu ogeyn xusbiga dadka hogaaminayna is haystaan ama samaale ha noqoto ama guddoomiye ha noqoto ama madaxweyne ku-xigeenka ha noqoto iyagoo markaa xulafaysi layraa gudihiisa ka dilaaceen deetana hodheelka maasuur gudihiisaa sida wararka xogagaalkii ay inoo sheegayaan madaxweyne ku-xigeenka la baryayaa laleeyahy shirka soo gal shirku inaga baabi'ina isna dareen buu qabaa wuu diidan yahay madashiisii awdal ee uu matelayay ee uu ka soo baxay ee ahaa constituencygiisii iyo salal ayaa meesha ka maqan aakhirkii askar baa meeshii ka hetataysay waa laysku haaraamay waxay noqotay madashii in markii dambe lagu soo geliyo liis qaar badan ay cadhodoodaana ka maqnaadaan beridasababan doonaan mooye deetana maslaxaad iyo mustafays iyo raaligelin buu casho u sameeyey gelinkii dambe u malayn maayo waxaa la yidhi hal boolihiin idhag xaalaala ma dhisho xusbiga kulmiye waxaa la walaaqayaa haddaan ballankii barco iyo sidii lagu ballamay aan loo daynin iyo milguhu ahaa ama aan xusbiga laga dhigin xusbi qaran oo dadka muwaadiniinta ee u arkaa inay talada dalka toosin karayaan aan sidooda loo yeelin habkaa dhoodhoobka waxbana kasoo bixi maayan shirbeeleedna wuu isu rogay somalilandna maalintii saddexda xusbi qaran samaysatay ujeedadii loo samaystay waxay ahayd in la helo habbeeleed oo lagaraaliga ahada in la helo hab xusbi oo hadaf gaxan leh oo laga baxo habbeeleed waana ayaan darra maanta in xusbi xaakimkiisaa ku dambeeyo waxaana filaya sunno xun bay unoqonaysaa somaliland hadday saa ku socoto
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee ucid khadar maxamed jaamac oo khadar guun lagu naanayso oo markaasi kio magaalada toronto ku jooga khadka telefoonka iigu waramayey intaynu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo